Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka laba iyo tobnaad ee dugsiga sare uu si rasmi ah u bilaabmi doono afar iyo tobanka bisha Juun sanadka labada kun shan iyo labaatan. Imtixaankan ayaa la filayaa inuu socdo muddo toddobaad ah iyadoo laga qaadayo ardayda dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare ee dalka, kuwaasoo isugu jira kuwa dhigta dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee diiwaangashan.
waxaan jeclahay inaan xusuusiyo mar labaad in imtixaanka fasalka labaiyo tobnaad ee dugsiga sare uu bilaaban doono bisha juun ee soo socota afar iyo tobankeeda oo uu socon doono muddo toddobaad ah biidni illaahi alkariim jadwalka oo oo tafaasiil leh oo faahfaahsanna insha allahu tacaala waan ila soo wadaagi doonaa Dhinaca kale, Wasaaradda Waxbarashada ayaa sheegtay in ID kaarka lagu galayo imtixaanka uu yahay lacag la'aan, aysan jirin goob waxbarasho oo lacag ka qaadi karta waxbarashada.
qodobka labaad ee rabaa inaan la wadaaga waxaa weeye dowladda soomaaliya wasaaraddeeda waxbarashadu laba sano ka hor ayaa waxay bulshada la wadaagtay in imtixaanka qaranka ee fasalka labaiyo tobnaad aan lacag ardada laga qaadaynin ha noqoto lacagtaas lacag kharash imtixaana ama ha noqoto lacag la xidhiidha kaadhka ama aqoonsiga waxbarashada wax lacaga oo ardayda laga qaadayo ama ay sharci tahay in laga qaado arrinkaas ma jirto wasaaradduna ma ogolo qodobka saddexaad waxaan jeclahay inaan maamulayaasha dugsiyada aan xusuusiyo inaan la ogolayn in magaca wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare lagu uruuriyo lacag la leeyahay ama aqoonsi baa lagu ardada loogu samaynayaa ama kharashka waxbarashada ayaa lagu daboolaya ugu dambayn waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waalidiinta ardayda iyo inta kale ee danaynaysa imtixaanaadka qaranka ee dhacaya bisha soo socota in fariimaha wasaaradda ay kala socdaan bogga wasaaraddu ay leedahay iyo baraha kale ee waxbarashada loogu talagalay in lagu faafiyo xogaha la xiriira imtixaanaadka Imtixaankan shahaadiga ah oo si midaysan dalka looga qaado marka laga reebo deegaanada Somaliland iyo Puntland ayaa waxaa mas'uul ka ah Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare, iyadoona sanad kasta ay u fadhiistaan kumanaan arday si isku mid ah.